bismillaahi araxmaani araxiim waa subaxnimo isniin ah taariikhduna ay tahay kow iyo tobanka bisha afaraad sanadka laba kun lix iyo toban ku soo dhowaada warka raadiyo muqdisho qodobadiisa ugu waaweyn maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta xukun dul ah waxa ay ku fulisay xasan xanafi xaaji cabdisalaan oo ahaa horjoogihii kooxda shabaab u qaabilsanaa jilalka suxufiyiinta kaasi oo muddo laba jeer ah xukunno ay ku riday maxkamadda darajada koowaad iyo maxkamadda darajada sare ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in amniga qaranka uu qayb weyn kaga jiro siyaasadda dowladda federaalka ah ee soomaaliya ciidamada kumaandooska soomaaliya ayaa waxa ay howlgallo ka fuliyeen oo lagu dilay qaar ka mida horjoogayaasha deegaano ka tirsan gobollada jubbooyinka ee maamulka jubbaland maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa waxa ay maanta xukun dil ah ku fuulisay xasan xanafi xaaji cabdisalaan oo ahaa horjoogihii kooxda shabaab u qaabilsanaa dilalka suxufiyiinta kaasi oo muddo laba jeer ah ay maxkamadda darajada koowaad iyo maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ay si isku mida ugu xukumeen xukun dil ah dadka taleefanka ee raadi muqdisho iminka waxaa si toos ah ugu jira cabdicasiis maxamuud guuleed africa ayaa cabdicasiis
cabdullah kun waa mahadsan tahay waxaa iminka gabagaba jooga fulinta xukun cadaalad oo ay fulinayso maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya kaasoo lagu fulinayo xasan xanafi xaaji oo ahaa horjoogo ka tirsan kooxda u gutay kisa al-shabaab islamarkaana loo haysta dilalka shan wariye oo ay ku jiraan allaha u naxariistee saciid haliil axmed agaasimihii idaacadda honafriik mukhtaar maxamed hiraabe agaasimihii idaacadda shabeelle sheekh nuur maxamed abkey tababtirihii wakaalada wararka soomaaliyeed ee soona iyo wariyaal kale oo bulshada waxgala oo sidoo kale ka mid ahaa maxad axmed cilmi waxaana maxkamadda ciidamada qalabka sida darajadeeda koowaad ay hore uga xukuntay dib soogashaa kadibna racfaan ayuu ka soo qaatay xukunsana xasan xanafi racfaankii ayay maxkamadda sare haddana ku raacday xukunkii maxkamadda darajada koowaad oo ay ku xukuntay dib soogashaa ugu dambayntiina saaka ayaa la keenay xasan xanafi xaaji fagaaraha cadaaladda dugsiga sare ee booliska jenaraal kaahiya halkaas oo codkubyo ka tirsan ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ay kula fuliyeen xasan xanafi xaaji xukunkii ay maxkamadda ku riday toogashada ahaa waxaana safaf dhaadheer u soo galay fulinta xukunkaasi cadaaladda cutubyo ka socday ciidanka xoogga booliska iyo nisa waxaana ay ku fuliyeen xukunkaasi goor dhoweyd iminka ayuu soo gebagaboobay maydka xasan xanafi hadda waxaa loo wareegay dowladda hoose ee muqdisho oo iyaduna ka gudanaysa waajibkeeda ah inay maydkaas turto waxaana goobta xukunka uu ka fulayey joogay suxufiyiinta ka kala socday hay-adaha warbaahinta dalka iyo mas-uuliyiin warbaahineed kuwaas oo iyaguna goobjoog ka noqonayay fulinta xukunka cadaaladda ah ee maxkamadda ku fulinaysay xasan xanafi xaaji oo ah horjoogaha loo haysto inuu dilay wariyaasha ugu badan ee soomaaliya xasan xanafi xaaji intuusan ku biirin kooxda ugus waxau ahaa weriye ka tirsanaa idaacadaha maxalliga ee muqdisho ha yeeshee markii dambe ayuu ku biiray kooxda ugus weriyii ugu horreeyay oo xasan xanafi si dhagara dilkiisa uga shaqeeyana waxa uu ahaa mahad axmed cilmi islamarikaasna waxa uu sidoo kale dilkiisa ka shaqeeyey agaasimihii shabakada warbaahinta honafriik cali imaan sharmaake kadibna waxa uu sii watay dilalka wareeyayaasha waxaana inta la hubo oo hadda xukunka lagu fuliyey qisaastiisa ah shan weriye oo caddaymo buuxda loo helay dilkiisa laguna helay inuu dilay iyadoo ay jiraan weriyaal intaa ka badan oo la tuunsan yahay inuu dilay waxaana iminka socda khudbadii maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ay arrinkan uga hadlaysay waana mahadsantaha cabdullah kulmi aad baad u mahadsantaha cabdi casiis madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in amniga qaranka uu qayb weyn kaga jiro siyaasadda dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada dalka ka jira loogana baahan yahay in ay ka qayb qaataan doorka ay ku leeyihiin siyaasadda amniga qaranka madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo maalintii shalay ahayd si rasmi ah magaalada muqdisho uga furay madasha hogaamiyaasha dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ayaa waxa uu sheegay in shirkan looga hadli doono ajendayaal ay ka mid yihiin dhaqangelinta nidaamka doorasho ee lagu heshiiyey in laga munaaqishoodo barnaamijka siyaasadda dowladda ee amniga qaranka iyo barnaamijyo barnaamijka dib u eegista dastuurka ku-meel gaarka ah ee qaranka
security-ga dalka iyo documentation-kiisa waxay ka mid tahay siyaasadda dowladda federaalka ee soomaaliya ee security-ga iyo qaabdhismeedka security-gaas iyo levelada kala duwan uu leeyahay mid laisku wada raacay oo la wada leeyahay oo laga wada shaqaynayo oo qolo walba mas-uuliyay ay kulahayd doorka kulahayd ay ka qaadanayso inuu amniga dalka lagu waaye waana markii ugu horreysay ee siyaasad amni oo dalku uu leeyahay oo heerarkeeda kala duwanay aan bilaabi doono oo ay hagaajinteeda waa bilow ayuu dokumentigii markaan qaadqaadan doona go-aan badbaadisteeda waa laga yaabaa mar dambe inaan suu imaado iyo la tashigeedii inaan ayadan hadda aan ka qaadino qodobka kale wuxuu yahay arrinta ku saabsan ayada constitutionka dalka ee waqtigiisu dhamaaday kumelgaarka awalba ahaa laga yaabay kumelgaar sii ahaado laakiin u baahan in uu meeshu hadda jooga laga qurxiyo oo laga dhaqaajiyo laga hagaajiyo oo ah waxa sharciyadda iyo awoodaha dalka lagu maamulayo waxaan siinay naga duwayo mustawahan iskumidda ahayna awgeed muwaadiniinta caadiga ah shalay muwaadin caadiga aan berrina waan noqon doonaa maanta xilkaan hayna waxaan ku haynaa wuxuu yahay waa sharciyadaas constitutionka ee tilmaamaya inuu dalka federaal yahay tilmaamaya awoodaha kala duwan ee laleeyahay wixii aan noo cadayn ama nagaa baxaysan oo hagaaji doona qaabka ayaga inaan wax iska dhahno inta aan joogno shirkeena
ciidamada kumaandooska soomaaliya ayaa waxa ay howlgallo lagu dilay horjoogayaal ka tirsan kooxda ugus ugus x al-shabaab waxa ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobollada jubbooyinka ee maamulka maamul goboleedka jubbaland warkaasi waxaa inooga soo diray magaalada kismaayo aadan maxamed salaad
howlgalkan ay qaadeen ciidamada kumaandooska soomaaliya ayaa waxauu ka dhacay deegaano dhowra oo ka tirsan jubbooyinka iyadoona howlgalkii u dambeeyey uu dhacay xalay saqdii dhexe markii ay ciidamada duulaan ay ku qaadeen tuulada janaac cabdalle oo dhinaca galbeed kismaayo kaga beegan qiyaasii lixdan kilomitir markii halkaasi ciidanka ay gaareen waxaa isaga firxaday kooxihii horay u joogay ee ugus iyadoo markii dambe ay ciidamadu gacankuhaynta halkaasi ay la wareegeen inkastoo aroornimadii hore ee saaka ay isaga soo baxeen sidoo kale ciidanka soomaaliyeed ee kumaandooska ayaa gudaha u galay habeenno ka hor tuulada kamsuuma halkaasna waxaa lagu soo warramayaa in ay isaga baxeen kooxda shabaab iyadoo sidoo kale ciidanka ay galeen degmada jilib ee gobolka jubbada dhexe halkaasna waxaa ka dhacay iskahorimaad kooban iyadoona kooxda shabaab halkaasi looga gubay laba gaari oo nooca dagaalka ah halka siddeed kalena looga dilay halkaasi sidoo kale waxaa halkaasi lagu dhaawacay ilaa afar ka tirsan kooxdaasi deegaanada uu howlgalkan ka dhacay ayaa waxaa ka mid a degmada jilib ee gobolka jubbada dhexe buuligaduud cabdidhoore beerxaani janay cabdalle iyo deegaano kale oo dhammaantood ay isaga firxadeen markii ay jab kala kulmeen kooxda shabaab ciidamada kumaandooska soomaaliya oo xiliyada habeenkii ka howlgala dhammaanba deegaanadaasi haddaba si aynu xog badan uga helno arrimahaasi ayaa waxaan ka warraysannay afhayeenka laamaha amniga jubbaland sayid axmed carab waxaana isagoo qadka telefoonka aan kula xirnay uu sheegay
toddobaadyadaan hadda aan soo dhaafnay iyo ilaa xalay u dambaysay waxaa howlgallo laga waday meelahay ku sugan yihiin kooxdii nabaddiidka uus ex al-shabaab ciidamadooda meelahay ku sugan yihiin ee ciidamadeedna tagaaya ciyaarayeen ama weerarayeen ama howlgallo ka suubinayeen ilaahay subxaana watacaala ayaan ugu mahad celinaynaa shacabka deegaanadaas ku nool iyagoo garabna siinayay iyagoo macluumaadkana siinayay maaragtaye intaas markii shacabkeena la qabteen ciidankeena dee ilaahay subxaana watacaala anagoo tala saaranayno iyo awoodeenna meelahaas waan tegaynay waxaa ka mid ah xala ugu dambeysay waxaan tagnay tuulada loo yaqaano janaa cabdalle oo kismaayo u jirto lixdan kilomitr asmaduna lix kilo lixdan kilomitr u jirto gacanku haynteedina annagaa la wareegnay kooxdii ugu sex al-shabaab meeshaas way ka carareen wana ka farxadeen duurka ayayna kala galeen dhowr habeen ka horna waxaan weerarnay degmada jilib oo kooxda ugu se ku sugan tahay talisiyo meelahaas meeshaas ku yaalay ayaan burburinay baabuur zuuna waan ka gubnay baabuur kaloo saakaa'uuna waan ka gubnay
howlgalladan ayaa ku soo beegmaya wakhti ay socdaan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ka jira magaalada kismaayo si loo xoreeyo deegaanada farakutiriska ahi ay kooxda shabaab gacanta ku hayaan aadan maxamed salaad raadiyahay telefishinka qaranka magaalada kismaayo
maamulka koonfur galbeed ayaa waxa uu wadaa howlgallo lagu sifaynayo kooxo jidgooyooyin dhigtay qaar ka mid ah waddooyinka aada degmooyinka gobolka baay dhowaan ayaa guddi halkaasi laga dhisay oo uu magacaabay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed mudane shariif xasan sheekh aadan waxa uu sheegay in dhammaanba waddooyinkaasi loo baahan yahay in dib loo furo qaar ka mida waddooyinkaasi ayaa waxa ay yihiin kuwo xidhan siddeed sano in ka badan waxaana jidgooyooyinkaasi ay mararka qaar dhibaato u geysan jireen dadka ku sugan deegaanadaasi arrintaasi waxaan ka waraysanay siraaji sheekh isxaaq oo raadiyo muqdisho uga soo warrama magaalada baydhaba
aada mahadsan tahay howlgalladan waxay ka kaashanaya ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa daraawiista koonfur galbeed soomaaliya oo maalmihii ugu dambeeyey tababaro loogu soo xiraya qaar ka mida degmooyinka gobolada baaybakoor iyo shabeellada hoose waxaana howlgalladu ay ka dhaceen qaar ka mid a waddooyin u dhexeeya gobolka baay ama degmada baydhabo iyo degmooyinka kale hoos imaanaya baydhabo waxaa sidoo kale jirtay howlgalladaasi in lagu qaaday isbaarooyin dhowr ah oo si sharci darraa ku yaalla halkaasi waxaana ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed u suurtagashay inay la wareegaan fariisimo al-shabaab hore ay ugu lahaayeen deegaano halkaasi oo dadka si sharci darra allaaq ay ugu qaadan jireen marka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa daraawiista koonfur galbeed soomaaliya ayaa iska kaashanaya waxaana howlgalladan ay ka dambeeyeen kadib markii shacabka ku nool gobolladan koonfur galbeed soomaaliya dhibaato weyn ay ka qabsatay ama isticmaalka waddooyinka qaar oo ay goodoomiyeen ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed ee ugus marka waxaa lagu qaaday isbaarooyin aada u fara badan had jeertan aan kula hadlayo waxaan ku sugannahay deegaan lagu magacaabo midow oo u dhexaysa degmada awdiinle iyo bardaale awdiinle iyo aaniraadi magaalada baydhabo wasiirka amniga maamulka koonfur galbeed soomaaliya guddoomiyaha gobolka baay wasiirka caafimaadka iyo ciidan aada u tiro badan ayaa runtii halkaasi ku sugan mas-uuliyiintaasi ayaana horboodaya howlgalladaasi maanta marka ujeedku wuxuu yahay sidii loo furi lahaa wadadan isku xirta baydhabo iyo bardaale ammaankeeda loo sugi lahaa maadaama mararka qaar ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed oo ugus dadka shacabka isticmaalaya waddooyinkaasi dhibaatooyin ay ku hayaan siraaji marka laga soo tago dibufurista waddooyinka ay shabaabku ku dhumaalaysanayeen intay ciidamada howlgallada ku jireen tira shabaaba lagu dilay iyo kuwa la qabtay ma jiraan
runtii waxa isku horimaada dhacayba ma jirin maalmihii ugu dambeeyay howlgalladaasi waa socdeen laakiinse isku hormaado ma jirin maanta saad la socotid al-shabaab meel iyagu hadda maanta fariisan waa ma jirto laakiinse waa dad dhuumaalaysa dadka shacabka ku dhibaataynaya marka goobo oo la sheegay ama dadka shacabka riboodyo laga helay oo goobo iyagu dadka ay ku dhibaataynayeen ayaa ciidanku ay la wareegayeen ciidankuna way bacsanayaan runtii waxaa dadka shacabka ayaa ribood soo siinaya oo la leeyahay halkaasi ayaa waxa ku aragnay dhowr qof al-shabaab marka ciidanku durba waxay bilaabaan inay goobtii ay tagaan marka deegaano aada u fara badan oo degmada bardaale hoos imaanaya ayaa runtii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa daraawista koonfur galbeed ay tegeen oo gacanta ay ku dhigeen awalna waxaa jirta in ciidanku howlgallo ay kasoo samayn jireen deegaanadaasi isdurbana ay kasoo laaban jireen al-shabaabna soo geli jira laakiin qorshaha waa mid ka bedelan kuwii hore ciidanku si toosa ayaa deegaanka gacanta ay ugu dhigayaan taliyaal baa loo magacaabaya goobtaas ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa gacanta ku dhigaya oo ka arriminaya marka deegaanadii howlgallada laga sameeya oo dhan ciidanka ayaa jooga awal waxaa jirtay baahi ciidan laakiinse saad la socotidba ciidan- eh, dowladda koonfur galbeed soomaaliya ayaa een, degmo walba waxay u tababartay saddex boqol oo ciidan ah een, ciidankaasi ayaa la kala dejiyey deegaano oo hoos imaanaya degmo walba si loo sugo ammaanka guud ee gobolada koonfur galbeed soomaaliya islamarkaana looga tirtiro ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed ugu soo dhibaato weyn ku haya shacabka soomaaliyeed
jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka maraykanka gaar ahaan colombos ohio ayaa waxa ay hambalyo u dirtay madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar geelle oo dib mar kale loo doortay waxa ayna bulshada ku hadasha afka soomaaliga ugu baaqeen in ay si diiran u soo dhoweeyaan oo ay qabtaan munaasabado lagu taageerayo madaxweynaha jabuuti nafise cabduqaadir oo la hadashay raadiyo muqdisho ayaa waxa ay sheegtay in ay soo dhoweynayaan guusha mar kale u soo hoyatay dadka reer jabuuti iyo dadka soomaaliyeed maadaama dib loo doortay madaxweyne ismaaciil cumar geelle
بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa muse abduqaadir kuna nool dalka maraykanka gaar ahaan gobolka ohaayo anigoo ku hadlayo jaaliyadda ee reer colombos waxaan mar labaad ugu malaynaynaa doorashada ka dhacay dalka jabuuti madaxweyne ismaaciil cumar geelle waan u hambalyeynaynaa waana ku faraxsana waa madaxweyne ummadda soomaaliya wax badan usoo qabtay waana rajeynaynaa intaas inka badan uu usoo qabto waana mahadsantihiin shaqaalaha raadiyo muqdisho Eh, fariinta bulshada kale aad gaarsiinayso maxay tahay in la taageero in la soo dhaweeyo doorashada ka dhacay meeshaas guud bay noo tahay ummadda soomaaliyeed meel kastoon joogno waana ku faraxsanna in ay bulshada soomaaliyeed isku gurmadaan meel kastay joogaan iskuna danqaban
halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya madxafkii ugu horreeyey ee soomaaliya ayaa waxaa laga furay magaalada minneabolis ee dalkaasi maraykanka madxafkaas oo ah mid soomaali ay leedahay ayaa waxa inoo faahfaahinaya yuushac sheekh cabdulaahi madxafkii ugu horreeyey oo lagu kaydiyey in ka badan toddoba boqol oo shey ay soomaalida leedahay ayaa waxa uu ku yaalaa magaalada minneabolis ee gobolka minnesota halkaasoo ay ku nool yihiin soomaalida ugu badan dalka maraykanka waxaana madxafkaasi booqday warbaahinta qaranka soomaaliyeed oo sawiro iyo muuqaalo ka soo qaaday dhismaha madxafka soomaalida oo ka kooban laba dabaq waxaana halkaasi ku kaydsan agab ay soomaalida isticmaasho iyo kuwa horay ay u isticmaali jirtay oo taariikhi ah aasaasaha madxafka oo lagu magacaabo cusmaan cali oo la hadlayay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in hadda aysan ahayn sidii uu u malaynayay markii uu isku daygani sameynayey islamarkaana uu aad ugu faraxsan yahay in maanta madxafka soomaalida loo soo dalxiis tago oo ay yimaadaan dad ajaanib ah oo waddamo badan ka yimaada iyaga oo baranaya dhaqanka iyo hiddaha dadka soomaaliyeed waxaana uu warka intaasi ku daray in ay jiraan carruur soomaaliyeed oo ku dhalatay dalalka maraykanka oo halkaasi loo keeno si loo baro hiddaha iyo dhaqanka soomaaliya markii aad gasho gudaha madxafkani ayaa waxaad ku arkaysaa hiddaha iyo dhaqanka soomaaliya waxaana soo xusuusanaysaa waayo waayo waxayna arrintani macno weyn u samaynaysaa dadka mar hore waddanka ka soo tegay oo markii ay arkaan si weyn ugu farxa waxaana sidoo kale ka faa'iidaysanaya carruurta soomaaliyeed ee waddamada qurbaha ku dhalatay oo halkani loo dalxiis geeyo madxafka ayaa waxaa ka shaqeeya shaqaale kala duwan oo u kala dhashay waddamo badan waxaana uu ku yaalaa dhexbartamaha magaalada ganacsiga ee minneabolis ee gobolka soomaalida
wararka dibadda raadiyo muqdisho wa- idiin hayana waxaa ugu waaweyn sarkaal ka tirsan ciidamada kuuriyada waqooyi ayaa waxa uu u goostay kuuriyada koonfureed wasaaradda gaashaandhigga ee kuuriyada koonfureed ayaa waxa ay sheegtay in sarkaalkan oo ka tirsan sirdoonka kuuriyada waqooyi uu u goostay kuuriyada koonfureed wakaaladda wararka kuuriyada koonfureed yan hoob ayaa waxa ay soo xigatay in afhayeen u hadlay kuuriyada koonfureed in sarkaalkan oo darajo ahaan lagu sheegay in uu ahaa korneel balse magaciisa aan la shaacin horay ayaa saraakiil ka tirsan kuuriyada waqooyi waxa ay u goosteen kuuriyada koonfureed balse sa- sarkaalkan ayaa waxa uu yahay midkii ugu darajada sarreeyey dhegaystayaal warkii oo aad kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waxaa idiin akrinaya anigoo ah cabdulaahi kulmiye warkana waxaa soo saaray maxamed waydka inta aan dib warkan oo kale ugu kulmayno nabadgelyo